kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaan dhowaan laga qabsaday madaxweynaha soomaaliya oo ka qaybgelaya shirka cimilada ee masar madaxweynaha hirshabeelle oo saxaafadda kula hadlay deegaanka nuurdugle oo sannado kadib ay dowladdu la wareegtay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo dadka deegaanka ugu baaqay in aysan isqarin oo ay ciidamada kala shaqeeyaan dagaalka ka dhanka al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trg iyo forg internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo forg balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin taariikhduna ay tahay toddobada bisha nofembar sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran al-shabaab ayaa lasoo wariyey inay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen deegaan dhowaan ay waa deegaan dhowaan laga qabsaday wararkii ugu dambeeyey warkaas waxaa soo koobaya waryahaga cabdinaasir al cadaala
warar dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal aruurnimadii hore ee saakay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka kaayib ee gobolka galguduuda wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ka bilowday laba qarax ay ku qaadeen deegaanka waxaana wixii intaasi ka dambeeyey halkaasi ka dhacaya dagaal khasaaro badan dhaliyey oo labada dhinaca u dhexeeya dadka deegaanka ee ku sugan deegaanka kaayib ayaa waxa ay soo sheegayaan in ay joogta iyo sidoo kale rasaasta ay labada dhinac isku adeegsanayeen ay maqlayeen waa berigii hore ee saakay dagaalka ayaa waxau ahay mid aada u xoogan waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo labada dhinaca soo gaarayay sida haatna wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan dagaalamayaasha al-shabaab oo weerarka soo qaaday sidoo kalena qaraxyo ismiidaamin ah kusoo galay deegaanka sidoo kalena weeraray fariisimawaa fariisimaha ay halkaasi ku lahaayeen ciidanka dowladda iyo kuwa galmudugga ayaa waxaa wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa galmudug oo isku dhinac ah iska caabiyeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawaca kuwaasi oo labada dhinac soo kala gaaray deegaanka ayaa haatan waxaa gacanta si buuxda u hayay waa sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey ciidanka dowladda waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo dagaalkaasi horkacaya ay sheegeen in ay iska caabiyeen weerarkaasi oo ahay weerar xoogan oo kaga yimid dhanka al-shabaab sidoo kalena qaraxya ku bilowday deegaanka kaayib oo ah deegaan istaraatiiji ah ayaa waxa uu kamid yahay deegaanada ciidanka dowladda iyo kuwa galmudugga iyo sidoo kale dadka deegaanka isku dhinac ah ay dhowaan ka qabsadeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana dhowaan halkaasi ka dhacay dagaal khasaaro badan dhaliyey oo dhimasho iyo dhaawac leh waxaana taasi ay keentay in ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa kale huwanta ah ay gacanta ku dhigaan gebi ahaanba deegaanka kaayib oo istaraatiiji u ah ee dagaalamayaasha al-shabaab
aad baad umahadsan tahay cabdinaasir al cadaala wixii warara kusoo kordho wararka iyaga iyo barnaamijyada soo socda ayaad kaga bogan doontaan haddii allah oo dila uu ka raali noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka qaybgalaya shirka caalamiga ah ee cimilada adduunka kaasoo lagu soo dhoweeyey magaalada sharmasheekh ee dalka masar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadda cimilada soomaalida waa khubarada cimilada soomaaliyeed ee ku wehliya shirka toddobiyo labaatanaad ayaa la wadaagaya madaxda caalamka saameynta xagga isbeddelka cimilada ay ku yeelatay nolosha dadka soomaaliyeed iyo qorshaha dowladda ay kula tacaalayso abaaraha nabaadguurka iyo fatahaadaha oo ka mid ah saameynta isbeddelka cimilada shirkaas ayaa ka furmaya maanta magaalada sharmasheekh ee waddanka masar madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaab xuseen ayaa gaaray degmada wardhaagi geedi xeer xasan geedi qaahira maxaa siciid iyo nuurdugle oo dhowaan laga qabsaday al-shabaab socdaalka madaxweynaha waxaa ku wehliyey xubnaha labada aqol waa labada gole ee dowladda waa xubnaha labada gole ee hirshabeelle gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyihii hore degmada wadajir axmed xasan cadow axmed daaci iyo saraakiil kale waxaana deegaanka nuurdugle kusoo dhoweeyey xildhibaan yuusuf ibraahim afrax iyo yuusuf waa iyo xildhibaan cismaan xaadoole wuxuuna madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaaba xuseen sheegay in ciidamada ka soo dhaqaaqi doonaan deegaanka ilaa aadan yabaal ay isaga hor imaanayaan ciidamada hiiraan ee dagaalka kula jira al-shabaab
runtii waad ku dhiirateen hawshii maaragtay aan laydinka filaayey iyo wax ka badanaad qabateen waxaan le ilaah idinka abaalmariyo guud ahaan duulaan kastee nimankaan qabaariijtaa lagu qaada waa lagu jibiyey saaka duulaankii laga soo duulay meesha la yidhaha cali guduud ciidamadii ka baxay ilaa guulanay tageen meel kastay ugu hor yimaadeen ciidanka dowladda iyo nimanka khawaariijtaana waa dhiiggooda daadsan iyo dhaawacooda iyo meydkooda waana la jibiyey duulaanka looga soo baxay cali guduudna laba qaybood waayay qayb waxay ku socotaa tubtaan hadda aan joogno insha allah toosaana loo aadi doonaa ilaa runurgood iyo maaragtay ceeldheera loo socda haddii lay raalli ka noqdo qaybta kaleentood oo ka degatay guulanana aadan yabaalay wakhti uu dhow tegi doontaa waxaa iska hor imaan doono ciidamadii hiiraan ka soo howlgalay iyo kuwa shabeellaha dhexe ka soo howlgalana waxay isaga hor imaan doonaa haddii lay raalli ka noqdo aadan yabaal runtii guulo isdabajooga ayaa ilaahayna siiyey allah ayaan uga mahadcelinaynaa waa jabeen nimankan khawaarijta dadka deegaanka waxaan leeahay yaan loo kala herina ha laga reebto qoryaha muddo dheeray ummaddan ku amartaaglaynaayeen maanta wakhtigoodu waa dhammaaday yaan loo kala herin ballantaynu waxay tahay in lala diriro oon loo kala herin dhammaystirno intay geed ma aragtay dalka soomaaliya ka mida ay hoostiisa ku jiraanna uga heri mayna insha allah haddii lay raalli ka
dhinaca kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle axmed mayre makaraan axmed faal oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa dagaalka lagula wareegay deegaanada dhowrka ah ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa dadka deegaanka ugu baaqay inaysan isqarin oo ay ciidamada kala shaqeeyaan dagaalka lagula jiro xarakada al-shabaab
marka waxaan rabnaa dadka deegaanka ama maaragtay shacabka degan gobolka shabeellaha dhexe hadda meesha howlgalka ka socdo meelaha kaleento waa lagu tiigi doonaa waana loo sii socdaahe inay maaragtay soo wada baxaan ay nimankan farxadka ay qoryaha ka reebtaan waxaan sidaas sidoo kale shalay waxaa jirtay in la qabtay nin meeluu ka yimid iyo meeluu socda la ogeyn oo timihii ku baxeen oo nimankaa ka soo farxaday raagaceelaa lagu haayaa raagaceeluu ku xihan yahay waxaana soo qabtay nin beeraleeyahoo beertiisa falaayaa soo qabtay marka sidaasoo kaleento in loo qaqabto qoryahana looga reebto dadkan inta laga keena duurarkaas laga keena lasoo keena meelahan hadday meesha shabaabka ay ka dhex baxaanna meelay u socdaan aysan ogeyn in la qabto qof kastoo gurigeeda iyo beerteeda ku aragto inay soo qabato ciidamadana in la soo garab istaaga dadka deegaanka inaan leysqarin shabaab haddii ay maaragtay idin dhibi jireen ama aad ka cabsan jirteen in dib loo laabahaayo dib u laabashana way dhammaatay shabaabna waa u dhammaaday inaad geedaha isku qarisiin ama aad maaragtay gadaal isu dhigtiin oo waxba ma tarayso inaad nimankan dhibaatada labaad muddada ku dhow labaatanka sano oo idin heestayoo saan magaalooyinkiina ay u yaalliin oo horumar uusan ka jirin oo caafimaad uusan ka jirin oo wax haba yaraatee nolola aysan ka muuqan nimankanna baday oo intaasoo dhibaata ummaddan baday in layska kiciya ayaa dowladdu go'aan ku gaartay
waa guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan axmed faal weli waxaad dhegaysanaysaan warka subaxnimo dalsan muqdisho haatan dhadhaab qaxootiga ku nool xerada dhadhaab waqooyi bari dhulka soomaalida ee kenya ayaa ka cabanaya raashin yari soo wajahday iyagoo cabashadaas u gudbiyey hay-adda cunnada adduunka ee w f b axmed daada ayaa warkan kasoo diray xerada dhadhaab dhadhaab gobolka waqooyi bari ee dalkani kenya ayaa cabasho ka muujiyey hay-adda cunnada adduunka u qaabilsan ee w f b taasi oo waaxda cunnada bixisa u qaabilsan qaxootiga dhadhaaba cabashadani ayaa timid kadib markii ay hay-adda cunnada w f b ay ku soo koobtay maalmaha raashiinka la qaadanayo in ka yar toban maalmood dadka qaadanaya raashiinka ayaa lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan boqol kun oo ruux taasi oo sababtay isbuurasho ka dhacda goobta raashinka laga qaadanayo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay tv-ga caalamiga ah ee dalsan maxaan ku dhahay waayeel baa ku dhintay ayagaan u haysan waa in lala xisaabtamaa horta ragga nagu jiifo oo na laayay waxaan weligeen arkin yaa lagu arkay ma fahantay waxaan kaloo u sheegayaa waxaa la yidhi libaax karadista bartay waxaa la tagista bartay karadista waa ku ceeb waa in lala xisaabtamaa dhibaatadan oo dhan waa ayagaa noo keensaday ayagaa maxaan ku dhahay wayd baa jiri jiray qaxootiga kaararka u kala qaato maalmo badan baa jiri jirtay sagaal beri baa jiri jirtay toban beri baa jiri jirtay waxaa la yidhi intaasoo beri baa toddoba beri baa lagu soo koobay xalka waxaa lagu xarin karaa in arrinta wax laga bedelo waxaa imaaday dad walaalaheen oo baahana ah oo badan dadkii ayagaha la yidhi isku maalin bay qaadanayaan dadka waa la isku jebiye
waxaan ka cawanaynaa meeshaan qaybta raashinqaadka qaybta raashinqaadka dhibaa lagu qabaa waxaa la rabay maanta maahaan afar beri oo kale in la qaata afarta beri laba beri unbaa toos wax yar loo qaatay dadkii maalinka hore lagu bilaabay ilaa saddexda beri oo la qaadanaya habsankii wixii oo dhan habsana isku noqdeen waa laysku caburay waxaa kaloo intaasii dheer meeshaan dadkii hore oo deganaa oo macnaha kaararka haysta ayagoo joogaan yaa waxaa lagu soo daray boono intaasoo kun ah boonadii iyo kaartii wixii oo dhan waa laysku daray markii laysku darayna cariiri ay meesha noqotay maalinihiina waa la yareeyey cariiriyaa imaaday dadweynihii oo dhan meesha markuu isugu tagay waxaa laysku daray toddobaala iyo labiyo tobanla iyo saddex iyo tobanla boonadii iyo kaarkii waa laysku daray meesha cariiri ay noqotay dadkii dadweynihii bannaanka markuu soo tuurtay albaabka waa laga xihay looma aale albaab suu u xiran yahay u xiran yahay markay dadweynihii soo tuurtaan yaa hal mar albaabka laga furi albaabka hal mar marka laga soo dadka ama curyaanna ahaada ama tabadarnaada ama xaamilaha ahaada ama canuga wata dadka waa la dardari dadka dhulka ku dhacay kulli lugtaa lagu qaadi annagoo meesha ku rafaadsan ayay w f v waxay nooga soo dhigtay raashinkii toddoba beri waxay isku dartay shaniyo toban le lixiyo toban le saddexiyo toban le kooyo toban le sideed le saddex le oo boonadiisii qabo toddoba beriyeen arrinta ku soo koobtay w f v dhibaatay nagu haysaa dhibaatadaas oo ah in aan ku baaba'no qaxooti haddaan nahay oo xerada qaxootiga ku nool oo ku qaata qaybahaas raashinka iyo jukuuladaas yartaha ayaan meesha u fadhinaa waxaa nagu soo saa'iday inaan laba door saddex door raashinka dhibaato aad aan ugu qabno markaa iridda ka soo galna albaabka inay xeran yihiin waxaan ka cabanaynaa w f b dhibaatadan waxaa waaye aniga soddon sanaa xeradan joogaa arrimahan aan aragnay weli waxaan aragnay ma ahan raashinkii waxaa nagu jiro qof indhoole ah waxaa nagu jiro qof cuuryaan ah waxaa nagu jiro qof lugla waxaa nagu jirta islaan uurey ah waxaa nagu jirta islaan umul ah in albaabkii uu xiran yahay meelaan ka galana aan weynay xeradaana saddexdan sano oo hadda aniga inta sano oo hadda meeshan aad joogno wax la soo koobi kara ma ahan rafaadka aan aragna rafaad weli aan la kulanay ma ahan marka meeshan waxaa ka jira dhibaato dhibaatada ka jirtana waxaa weeye dadweynahan meesha degan waxay u degan yihiin raashin kaar bay qaataan kaarkoodii markuu soo galay ee inay faylaan damceen awal hore waxaa loo qaadan jiray famili says yaa lagu qaadan jiray waxan labadaas labadaa kaar maanta ha gasho berri saa hebilow nin walba kaarkiisa u yaqaana maalinku aroorayo waana ceelkana uu tegi jiray wixii oo dhan intii laysu keenay baa ilaa iyo labaatan le ilaa iyo kowle sanka laysu geliyey jidadkii la mari jiray iyo albaabadii dhammaan waa laga xidhay waxaana ka xidhay w f b oo meesha hadda awooddeeda wadataa ayaa sistamkii oo dhan bedeshay haddii ay bedesho annagii naloo soo qayliyo layidhi arrintanaa jirtana war dadka sidan u baaba'ay waa maxay ha baaba'aan buu yidhi dadkan ha dhintaan maqraati baa laga wada ahaa dad badan baa jooga xabiibo nuur khaliif oo ah guddoomisada xerada qaxootiga xagardheer ayaana wax ka weydiinay sax ahaashaha arrintani xayba nuur khaliif gudoomiyaha guud ee xagardheer kaamjaaleedhi waxaa dhacay dhibaataa ka dhacday raashinkii istribishinka la bilaabay taariikh kow waxaa lagu bilaabay toddobaale iyo labayotobansadexyotobanle waa saddex kaar oo aad u waaweyn oo boono ku jirto raashinkana wuu culusyah waxaa dhacday wax aan ka raysannay labada kun iyo sagaal iyo tobankii nalaga joojiyey oo baymitir la dhahaa la soo celiyey bulshadii waxaa ku dhacday wayweydey bulshadii way weyday suulkoodii gacantoodii baa la waayey jaaniskii markii la saaraba fartaadii ma soo baxayso un c arna waxaa u fadhiyo hal wiil yaa meesha u n raashinku u fadhiyo oo shaqaalihii baa yaraaday laba irid baa la furi jiray iridna dumarkaa ka geli jiray iridna rag hal iridaa la fura ciriiri iyo isbuurasho qofkii tabarya naagta uree midda umusha midda wallaca ninka curyaanka midka jiran midka iska
warkaas waxnimadan waxaad ka dhegaysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda wabadaha shisheeye ayaa si weyn usoo dhaweeyey xabad joojinta ay wada seexdeen xukuumadda ethoobiya iyo madaxda tigreeh ee lagu soo afjarayo dagaalka arxandarrada ee ka socda waqooyiga dalkaas islamarkaana lagu furayo mucaawinada dadka halista ugu jira macluusha balse su-aashu waxay tahay inay guulaysan doonto iyo in kale saddex maalmood kadib markii sacbada loo tumay xaflad lagu saxiixayay heshiiska oo ka dhacay caasimadda dalka koonfur afrika ee britoria waxaa weli cirka isku sii shareeraya dhawaqa madaaficda iyo diyaaradaha ku dul wareegaya buuraha tigree heshiisku wuxuu si weyn u waafaqsan yahay ujeedooyinka ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed markii uu bilowday waxa uu ugu yeeray howlgal sharci fulina oo ka dhan ah xisbiga talada haya ee gobolka tigree laba sano ka hor waxaa jiri doona hab wadaxaajooda oo hubka dhigis loogu sameynayo dagaalyahanada tigreega heshiiska uu master abi la galay t b l f uma dhicin sidii la rabay waa sidii ay u rabtay dowladda tigree heshiiska waxa uu diidayaa doorashadii labada kun iyo labaatankii ee tigree oo ay ku guuldaraysteen t b l f wuxuuna qorsheynayaa doorasho cusub si kastaba ahaatee dowladda dhexe ee ethoobiya ayaa ka dalbatay kooxda t b l f in ay gebi ahaanba isa soo dhiibto balse taas uma aysan suuro gelin sidii la rabay aad ka dhageysanayseen dalsan muqdisho soomaaliya waa naga intaa ciddii ay wararkeenu sheegaan isagoo maqal iyo qoraal ah waxay dib nooga daalacan karaan bartan internetka ku leenahay radio dalsan com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel